wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka jubbaland ka daafuray wejiga labaad ee qorshaha ka dabategista tallaalka caruurta ka yar shanta sano ee aan qaadan ama dhammaystirka tallaalka daafurka tallaalkani ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland xuseen macalin cali qaar ka mid ah bahda caafimaadka jubbaland iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbaland axmed ismaaciil garas ayaa waxa uu ka warbixiyey tallaalkani ee uu ka daafuray magaalada kismaayo isaga oona sheegay in tallaalkani uu faa-iido weyn u leeyahay caruurta shanta sano ka yar isaga oona sheegay in ay bulshada soomaaliyeed ku baraarugaan in ay tallaashaan caruurta si ay kaga badbaadaan cudurro badan dadkii nagu caawinaya tallaalkana faa-iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkaan caawinayna faa-iiday u tahay shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaad ay sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan jeclaan lahaa oon aada uga codsan lahaa qoladiina u dhunduleel shaqaalaha fiilka jooga oo kormeerka kule oo shaqada gacanta kula jiro oo cabdinaasir ugu horeeyo oo qolyihiinaan ka socda hay-ad unicef iyo maxaa la yidhahdaa w h o iyo hay-adahoo dhan ka socda in aada daily xogta aada heshaan isku daydaan next day galabtii marka la yimaado oo la iswareysto next day waxaa sixidda u baahan inaad inay clear ahaado tallaalkani caruurta ka yar shanta sano ayaa faa-iido weyn u leh taasi oo ay wasaaradda caafimaadka jubbaland ay bilii ugu dambeeyey ka waday deegaanada dowlad goboleedka jubbaland